galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiisa bisha sebtembarna ay tahay shan sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaca wararka galabtana waxaa ugu waaweyn bill shorton oo siyaasadda ka fadhiisanaya ka hor doorashada soo socota hoos u dhaca dhaqaale ee dalkan australia ku dhacay oo si gaara aad u saameeyey haweenka ayaa la yidhi hogaamiyii hore ee xisbiga leybarka bill shorton ayaa siyaasadda ka fadhiisan doona ka hor doorashada soo socota bill shorton oo ah hadda wasiirka nidaamka caymiska naafada qaran ayaa hogaamiye ka soo ahaa xisbiga leybarka muddo lix sano ah markaas oo ay ahaayeen mucaarad maer shorton ayaa hogaanka xisbiga waxa uu kala wareegay kevin raad kadib markii xisbigan doorashada looga adkaaday labadii kun iyo saddex iyo tobankii waxaana mar kale isagoo hogaamiyaha doorashada looga adkaaday labadii kun iyo lix iyo tobankii iyadoo leybarka hal kursi oo keliya doorashadaasi looga adkaaday waxaase uu xilka hogaanka xisbiga leybarka ka degay markii doorashadii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii looga adkaaday xisbiga waxaa jira walaac laga muujinayo in hoos u dhaca dhaqaale ee australia uu si xun gaar ahaan u saameeyo haweenka oo iyagoo dhibaato ay ka haysato sinaan la-aanta dhanka dhaqaale markaa loo fiiriyo ragga iyo haweenka tirakoobka u dambeeya ayaa muujinaya in dib u dhac uu ku yimid natiijooyinka shaqo ee haweenka marka loo fiiriyo ama loo barbardhigo tan ragga gaar ahaan marka ay noqoto saacadaha ay bishiiba shaqeeyaan haweenku iyo weliba shaqooyin buuxda ama saacado buuxa oo aysan helin wiil afar iyo toban jira oo ardaya ayaa xabad ku furay dugsi sare oo ku yaala gobolka georgia ee dalka mareykanka shalay oo arbaco ahayd halkaas oo afar qof ku dilay ardada iskuulka ayaa gabaad ka dhigtay fasalladooda ka hor inta aan loo daadgurayn garoon kubadeeda ku yaala iskuulka iyadoo askarta ama ciidanku ay markaasi la wareegeen gebi ahaanba iskuulka halka waalidiintu ay kusoo degdegeen iskuulka si ay u hubiyaan in caruurtoodii ammaan yihiin iyo in kale dadka afarta ee halkaasi ku dhintay ayaa kala ahaa laba arday iyo laba macalin oo ka tirsanaa iskuulka la yidhaahdo abalaje high school oo ku yaala winder oo muddo saacada u jira magaalada atlanta ee gobolkaasi ugu weyn sagaal qof oo kale ayaa cisbitaalka loo geeyey dhaawacyo ka soo gaaray weerarkaasi ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay in israa'iil ay ogolaanayso oo keliya xabad joojin gaasa laga gaaro oo buuxda haddii laga ballanqaado in xadka u dhexeeya koonfurta kaaza iyo masar aan loo isticmaalayn in lagu taageero xamaas mister netanyahu ayaa diiday inuu ciidankiisa kala baxo marinka la yidhaahdo filadelfi afartan iyo labada maalmood ee ugu horeeya wixii heshiiskii la gaaro maamulka biden ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin ballaaran oo ay sheegeen inay wax uga qabanayaan ruushka oo lagu eedeeyey inuu faragelinayo doorashada madaxweyne ee mareykanka ee soo socota aqalka cad ayaa soo bandhigay dembiyo ay ku soo oogayaan laba qof oo u shaqeysa telefishinka russia today iyagoo sidoo kale la wareegay websityo ay sheegeen in kremlinka uu u isticmaalo inuu warar been abuura ku faafiyo eedaha dadkan loo haysto ayaa waxaa ka mid ah in shirkadani ay markaasi maalgelinaysay in la sameeyo fideoyo ama muuqaalo robaganda ah oo ruushku leeyahay dhanka hawadana magaalada melbourne waa roobab iyo labaatan iyo saddex magaalada sydneyna waa cadceed iyo labaatan iyo sagaal maanta halka australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo toddoba senti oo lacagta mareykanka ah